horta meesha ima aanan joogin oo xamaraan kula joogo ma garata waa garta gabadhaan anigu hooyada ay tiri gabar si anoo xamar joogo gubadley meel layidhaahaan deganahay gabadha waan udiiday inay adeegsato inay maaragtay cunug yaroo yeeloo yahay camal ay uhaysato inay maaragtay qofta dii iska waayeeloodan ilmaha yaryar way jeceshahay inay maaragtay ay maaragtay dadka iyadu wax ka dhashay wax ku leedahay camal ha usi waa garta
hadda cadowgaanina waa hoos joogo hooyaday loomana fili loona filimin arrimahan iyo waxaan ku dhaqaaqay oo qof waalid aha loo waa garta
hooyaday meel magaalada hadda gudol laba laleeyahay u muuqata xoogaa u jirta ay deganeed baraaga uga qodneed biyaheeda ugu jira alxamdulla xoolaheeda u jooga guriga guriga uga dhisan meeshaasay maaragtay hantida guurtaaha u tiira xoolaheeda waxeeda ku dhaqanaysay waxay aniga markii war ugu soo gaarsiisay cunug yariisoo dhiib oon uga tagta guriga hooyaa ku dhahaysa
waa weynaatay maray guursanaysana ma naqaan iyo waxaas marka cunug yaraan rabaa oo maalna aan haysto haye
maalin adig gabadha hadda waan soo dhiibay shan bilood ay gabadhaas gurigaas xaadir ku aheyd ay ku nooleed
waa garta
shantaas bilood saddex jeer oo kamida ay aniga qaas ahaan iisoo wacday tiri hooyo aniga habaryar waa idisha hooyo aniga habaryar surkan kaa goyhahay tiri hooyo aniga ayadii waxaan xaax ku dhacwaaday gabadhaadan kuusoo dhiibay inaad uheshato oo markii hooyo suuqa idinka aaday magaalada aado aad maarata laba qofoo guriga ku haraysa aad noqotiin oo kalenimadan kuu diidaya maxaad maarata walaalay aad gabadha faa ka sheeganaysaa aa markaas tii naa waxaa naga celi hooyo nagu dirto hooyo bay nagu diraysaayo
waa garta
gabadha yar inaan la hadlo waxaa idhi hooyo iyo habaryar mar dambana ha isku dirin hadaad war adigu u kala sheegtay waxaan u kala sheega ma jiraan hooyo hooyo macaanay aniga ayada say waxay kuu dirsata maa u doontid ka daala ka badan ma dhihin jir waa daala ka badan ma dhihin waa garta
haddii dilaysa waa daalaa tir waana soo qabsatay saas ay ugu dhafa ila dacday tir markaas haye hadda waxaas waa dhammaadeen ari waa habarya canaanteed ha u qaban waxaa weeye waana taasaa meeshii nooda jooga naadna walaahi waxaan gabadha sirsiro
waa garta
ilaahay kuma ilaahay ma beenayne mar adiga hadda isniintii shalay had isniinteedii kalaa kala aheyd galab axadi ay galab axadi ay dhammaanaysay isniina soo gelaysay gabadha dishay waa qiratay waxay tiri gurigan ku dilay hooya suuqay soo aaday magaaladay soo aaday waa garta
gurigan gabadha ku dilay tiri iyadoo dhiig io tufaydo io jilicsanaan waday tiri waxay tiri waxaan geeyey meesha ceelas meel ceelalle meesha kusoo warantaha waa aragta kolley hay si wanaagsan ceelkaan geeyey tiri amaad ku ridahan tiri tiri ama ku qabsatahan tiri tiri kugu dhaftahay ood israacdi haye
markaasaan gawraca u diyaarshay tiri oon beriyey marka waxaa layidhi midida ma xageed ka qaadatay ma gurigaad ka qaadatay waa awalaa sibtaan soo gatay tir waa soo gatay tir midas guriga kama qaadan anaga waa garta
hadda marka walaalo dhacdadaas ay ugu dhacday gabadhiidii lugahay ka xirtay indhahay ka xirtay afkay mara ka geliday gacnahay ka xirtay kabacdina xarigay ku ceejiday eegida la socda kabacdina mididay marsida xarigeeda wuxuu uga xiran yahay qaybtan hoose oo dhuunta u waaweyn tahay oo rubada gawraceena halkaas ku yaal labada dhegood salkooda ku geys
waaya marka gabadha walaasha ah ee habaryarta ah ee wax dishay imise jir wey da-deed
waa labaatan sano sagaal iyo toban ee udhexaysa sideed iyo toban waa ka baxda un gabar caafimaad qabta ma ahayd maskaxiyan iyo xaaladeeda caafimaad maxaa caafimaad qabtaa waa caafimaad qabtaa saad iisoo xusuusatay ood iisoo wacayso ood u tiiraanyaysan tahay oo inay maaragtay sidcaasi aniga e qabtay aada uga damqanayso iyoobida aad kasoo xasuusato kale qabtaa caawa waa garta marka waxay kuu sheegtay wax dhibaato ah oo aan ahayn keliya in muran ka dhexeeyey oo ay gabadha u disho wax kale oo ay kuu sheegto daruufaha ma jirta oo dirkeeda keeni kara hadda intaasba boliiskiga kasoo saara maahan aniga iima isa sheegin iima isa sheegin xitaa waxaan idhi gabadha gabadha weydiiya haday gabadha ay gabadha waa tagto xamaray u baygarto waa cararto macnaha ahooyda iyo wax saasa tiri macnaha waay hooya gabadha ma ha tagta ma xume gabadha shaqdeedi ruuxa didna waa la ahay gabadha inay maaragtay markaas ay la dirirta xitaa inta uhan jirtay ambay xitaa afka dhaafeen gabadha xanaaq ku tasta xitaa weydiiya ari jahada u dhaqaaqdana weydiiy waa garta war gabadha waxaan kaba suura waxaana ma yeeli karta camalay jawaab u siida hooyo aniguna maaragtay waalidka inaan xushmeeyaa fiican
si wanaagsan waaya marka ilaa intay maqneed ka hor geerida intaadan ogaanina intee wey maalmaha ay maqneed ama la weysanaa gabadhaan sideedaba shalay isniinaheeda helnay shan iyo toban hareen ay meeshaas tiid iyadoo la gowracay ama geeriyood hooyadoo gowracan ay meeshaas tiid shan iyo tobanka habeenna walaashaa maysan sheegin inay gabadha ayada dishay gabadha inay iyada dishay ma aysan sheegin annakuna nafis aan maaragtay ku kontaroolno inay qoftaani dakaran qabto inaysan qabin macnaha ma aananba samayn oo meesha maaragtay iyada gaba cunugtii raadiskeedama ku jirnaba
sidee lagu hela marka meydka gabadhan see idinku soo gaaray
wuxuu nagu soo gaara meesha waa taqaanaa waa taqaanaa xamar waad joogtaa meesha carakaawada laga doono iska roguhu aado baabuurka iska rogaha u aado oo dhagaxa laga soo raro oo carakaawada laga soo raro kaymo meeshaas u dhadhow kayn ka mid geedi ay ku gowracdo oo ana godin lawa halkaa waana godin labe waa garta gal- galcad meel la yidhaha ku birayda galcad waa garta
aa marka dad gaadiidleeya ama howl ku jira arka dad hawl ku jira arkay oo usoo urtay xitaa urkay raaceen maahane raax- raad iyo ruux midna meel laga helaayo maahan waa meel gabiibiya waa meel gawaana Mhm.
diyaaradda iyadoo amar la-aanay ku degi kartaa kana dawli kartaa meeshaas marka eh, dadkaa dee hoolay ku jireen eh, ma waxay ogaayeen in gabar idinka maqneed sidee ayay haa warbixin waa idinku soo gaartay?
ogaayeen wiilal xaafadda deganay ahaayeen wiilal xaafadda ku dhasheen oo ka shaqaysanay ahaayeen abtigaya islamarkiiba hore usoo wicintay waxay dhaheen wadaade meeshaana qof cunugahoo dumari hina taal waatii hadda gabareedan ka maqneed soo ordaba haye
haddii la kala ordawaaba iyadii garbasaarkeedii jarjartay ay ku xirxirtay ay u adeegsatay
waa garta marka dharkeedii dhammaaba ay googoysay midii af lahay ku diibiday korkeedii iyo dharkeediiba
waa garta marka eh, ma halkaa oo midi ah oo gawraca ayaa ku tiilay mise dhaawacyo kaloo jiraha la arkaya oo gabadha gaaray daawaayo jiraya midna cunugta dhambacaaday u tiri waana kala qalloocneed waana ay gowracdo gowriciyaa ku yidhi gurigeeda waa kala go-an yahay gabadha imise jir ahayd gabadhaada waa koo iyo toban walaal waaya marka hadda gabadha walaasha ah booliiskay gacanta ugu jirtaa miya
aahey booliiskii gacanta ugu jirtaa ma ma iska wareysatee marka adiga iyo walaalo iyo hooyo
hooyadai anigu weliba lama hadlin gurigi baa diyi jirtaa ana guriga magaalada magaalada ku yaalo reer abtiyaashay baan joogaa marka kolley wixii dhammaystirayna sidai alla ka dhigay noqon doo- noqon doonaan Mhm.
marka hadda walaal waa taasa arrinta waa noocaas ade hadda xamar miyaa joogtaa mise godin labe godin labaan joogaa xamar gabadhaadiyaa la waayay hadii la yidhan godin laba ka carara aan xamar ka cararan baabuur laylaha waxaan u raacay godin laba intii aad gabadha weysaneedeen walaashaa miya is aragtee marna
waan is aragna haye maxaa ku sheekaysatee marka
markaan soo raadinoon soo weynaba kolley meeshaan ugu imaanaynay iyadoo guriga joogtaan u imaanaynay qof awal markii hore furfuran oo walaalaha dhex garta oo kula farax ka cayaaraysa oo kula maaragtay maadsayda oo kula kuu furfuran oo kuu qoslayda oo wejigiisa kuu furan yahana marka horeysanba ahayn waa garta
aa waaya marka Ma qofta?
Mhm. marna ma kula raadisa marka gabadha walaasha ma kula raadisay g- gabadhaada ee maqan intii maya aad- iridda kamaysan degan waa garta ahay iridda kamaysan degan adi marka maxaa ku xala hadda qorshaaga maxaa weeye gabadhaadaa la dilay walaashaahaa dishay booliiska hadda gacanta ku haya see u qorshaynaysaa
arrintaas ilaahay baan u bandhigay
waa garta maaragtay hooyadii aniga ee dhashana laba ge- laba goor beerta hala gooyo dhihin maayo halai qasqaaso tiirka halii geeya waa dhihi karaa aniga
haye laakiin hooyadii laba goor beerta hala gooyo gabadheedi yaa hadda yareeday haysatay oo alla ilaah waa kuu duceeyo gabadha wax ku nastay tiri waa laga dilay waa ujeedaa midda ku dhacda waa garta
middaana hadda waxa waaye iyada maaragtay iyadana jirkeeda alla ka soo gooyey hadday rabtay aysan isu nasibogelino meeshay doonto ha ka tagto aysan isla hadlinayo calaaqaba iyo calaaqaad dambaba hadday rabaan yeelan hadday rabaan ha isu yimaadaan waa dad isdhale Mhm.
laakiin aniga isababsamaysa markaan Eh, waaya marka gabadhan walaasha ah ee dishay gabar ayada habar Iyaday darteed wa- waaya marka iyaday darteed wa- waaya marka eh, haddiiba gabadhii ayada habareed u ahayd ee dishay weliba aada uga yareed ma la joogaysaa Imaara.
hooyo idin idinku ma ku aamineysaan inay hooyo la sii joogto
ma ku aamini karo ma ku aamini karo ma ku aamini karo hadday doonto hooyaday waa maaragtay inta iska xanaaqday kulkululaato nabeelaya kugu dhacda xadi ceebada gabadha idusha tiraa ders aydan ku dare marka walaalkay wallaahi bilaahi mucjisa meeshaan ka taagan Eh, waa wi- wiilal ma jiraan oo idinla dhasho labadiinna
hal wiil baa nala dhasha waana iyadoona kasii yariya
waa mahadsantaha maxaa hadda ku talin laheyd oo xal u aragtaa waa is leedahay Eh, dhibkii ku gaarana waad uga kaban hooyana way kugu caafimaad qabtaay waa kugu badbaadi
kolley hadda qoftaas inaan dalka iyo dunida iyo ilmaha daafaha jooga oo yarirkaa oo argagaxa iyo kala qaadeen oo qof walba hadda ilmiya waxay leeyihin hooy cunug walba wuxuu leeyahay, hooy haddii lasoo daayaba aniga ibarayda
waa gart waa fa waa fahamta soo maa si wanaagsan
hooyadayna uma aamino habeenna uma aamino maalina uma aamino hadeertaana waxay xara oo ay ka gaari lahaayeen barkeliya ciidamada amniga ayaa kaa laga rabaa inay gaaraan
laakiin adigu marna ku talin mayso in lagu eh, tiir lagu geeyo maya tiir liigey maayo aniga